الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحرم حرام نقد مايا ما صلاة له سبب وصنع سبب غير متأخر عنها أن كدم بين كفائتة وصلاة تكتي وكسوف مذوبات وسنة وضوء سنه ويسدا وتحية مسجد مسجد كتحية ديسي وسجد تلاوة وشكر وسإن لم يقصد هدان لغسين تأخيرها صلاة دبريتان كذا إليها وقتها ليصليها سيوتكذا فيها دحديدة وعليه شاقو xaaraan noqon maysa salaada leh sabab aan ka dambaynin ee maxay leedahay ama sabab mutaqadimahoo ka horraysa ama sabab muqarin oo la soo xidhiidhay masalan faa'itada iminka salaada tagtay dee waxay leedahay sabab ka horreeya oo tegiddaasa kusuufku waxay leedahay iyo istisqada iyo sabab muqaarin ahoo la soo xidhiidhayoo dee waa madoobaadkan sunati wuduu iyo taxiyatulmasjidna sunna waxaa sabab mutaqadima oo ka horreeyay leedahayoo dee waa soo gelidda masaajidka iyo weysadaa ka horraysay iyo sujuudu tilaawaha iyo sujuudu shukriga iyo dee sabab bay wada leeyihiin waase haddii aanu ula qasdiyin dibdhigiddan wakhtigaa haddaanu ula qasdiyin weeye si uu wakhtigaa u tukado taasi markaa haddii uula qasdiyo xaaraan ayay noqonaysaa salaadaasina ma guntamayso waayo wuxuu noqonayaa qof dee sharcigii ka hor yimi oo canaaday oo halkii uu nebigu dhi ha tukanina isagu la doontay ayaa uu noqonayaa waxaana in la qadaynayo tilmaamay ama faral ama sunnahaatee iyagu shaaficiye waxay u deliishadaan labadaa ragcadood ee duhuree casar dabadi uu tukaday ee umusalama markay weydiisayna uu yidhi dad reer cabdiqaysaba yimi oo labadii ragcadood duhurka ayay iga mashquuliyeen dabeetana labadii baan casar dabadeed aan tukaday wa yaxrumu haddaba waxaaraana maa salaad lahaa sababnu taa'khirun canhaa sabab ka dambeeya leh ka salaati اlistikhaara waragcatay alixraam iyo ixraamka labadiisa ragcadood iyo wasalaati idaa sacida alkhaiibu lmimbar wasalaatuna waa xaaraan idaa sacida alkhaiibu lmimbara khaiibku markuu mimbarka koro ila taxiyata ragcatayni taxiyatulmasjidka oo laba ragcadooda mooyaane waa in lam yaksha haddaanu ka cabsanin fawaata takbiirati lilixraam takbiirta takbiiratxraamka ka tegiddeedu haddii aanu ka cabsanin weeye waxau leeyahay sheekhu waxaa xaaraana salaada sabab ka dambeeya leh sida salaatulistikhaarada oo kale wayo salaatulistikhaaraha dee ducadan ka dambaysa iyo talagelinta hadalle markaad tala geshanayseed baryayso ee ka dambaysa ayaa salaadda loo sii tukanayaa markaa sababkeedii baa dambeeya ragcatay alixraamna waa laba ragcadood markaa fuqahadu ay sheegaan inkastoo markaa xagga sunnaha nebiga la tilmaamay inaanay sugnaynba marka uu qofku xidhanayo ee uu soo ixraamanayo ee uu soo beddesho uu soo maydho uu sii tukanayo kadibna uu ixraamanayo labadaba sababkooda ayaa dambeeyo iyagu waa xaaraan waayo sababka mutaakhirka dambeeya waa iska daciifo waxaa dhici karta dee inuu dhacayo inaanu dhiciniba in ixraamkii dhacayo inaanu dhicin in istikaaradii dhacdayo inaanu dhicin labadaba waa suurtagal waxaa kaloo xaaraana salaada ayaa xaaraana marka khatiibku mimbarka oo fuula ee uu ku fadhiisto salaadi waa xaaraan guntamina mayso sabab mutaqadima ha horreeya ama faa'ito ha aatee ilaa taxiyada masjidka oo iyadu laba ragcadood a mooyaane ayada taa waa sunne waayo xadiidkii jaabir ibnu cabdillaahi ee saxiixa ahaa nin ayaa soo gelay buuhi maalin jubca isagoo nebigu khudba akhrinaya nebigu intuu khudbaddii joojiyey buuhi asallayta ma tukatay maya buu ninkii yidhi qum farkac ragcatayni haddaba laba ragcadood tuka buuhi riwaayo kalena waxay ayd midkiin markuu yimaado maalinta jumcada isagoo imaamku khudba akhrinaya laba ragcadood ha tukado hana fudaydiyo oo ha gaabiyo weliba labadaa ragcadood waxa weeye waa haddii aanu ka baqanaynin oo wakhtigu waasicu u yahay oo takbiiratulixraamka inuu imaamka la xidho uu ka gaarayo weeye oo haddaanu ka baqanaynin takbiirta ixraamku inay ka tagto dhaafto haddaanu ka baqanaynin weeye haddiise uu khudbadda aakhirkeedii soo galo oo uu u maleeyo inaanu imaamka la xidhan karaynin haddii uu taxiyatulmasjidka tukado wuu iska taagnaanayaa dabeetana imaamka ayuu salaada la gelaya waayo takbiiratulixraamka oo imaamka lala xidhaa fadli iyo qiimo weyn bay leedahay wayaxrumu waxaa xaaraana maa salaad lahaa sababun mutaakhirun sabab ka dambeeya leh canhaa xaggeeda ka salaati اlistikhaarati waa salaada istikhaarada waragcati alixraam iyo labada ragcadood ee ixraamka wa salaatuna waa xaaraan idaa sacida alkhaiibu lmimbar khaiibka khudbada akrinaya markuu mimbarka fuulo ila taxiyata taxiyada mooyaane ragcatayni laba ragcadooda waana in lam yaksha taxiyada markuu tukanaya waa haddaanu ka cabsan fawaata takbiirati lilixraam takbiirta iyo xidhashada ixraamku inay ka tagta haddaanu ka baqanayn wey faslun fi laadaani aadaankii ayuu fasl yahay aadaanka luqa ahaan waxaa la dhaha aliclaam ogeysiin waadin fi اnnaasi biاlxaji dhawaaqoo ogeysi baa la yidhi dadka dhexdooda nebi ibraahim xajka sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa dee waa dikriga iyo alfaadda makhsuuskaa ee loo jideeyey in lagu ogeysiiyo inuu soo galay salaaddii faralka ahayd wakhtigeedu isla markaa looguna yeedhayo dadka muslimiintaha inay isu yimaadaanoo halkaa ay ku jamacsadaan ay ku wada tukadaan xukunkiisana yacni waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay fardulkifaaya inuu yahay nuga qaar baa sunna kifaaya ku tilmaamaya laakiin waa fardulkifaaya baa la yidhi haddii dadka qaarkood uu ka dhaco haddii dadka qaarkood la yimaadaan inta kale waa ka dhacaya haddii ay ka tagaanna shacair alislaam buu ka mid yahayo hadday qolo ama magaalo degan hadday qolo magaalo degan ama in xaafad degani haddii ay ka tagaan oo ay addimi waayaan waa lagula dagaalamaya waayo shacaa'ir alislaam kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay waxaa kaloo nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay marka uu doonayo meel inuu ku duulo ee masalan subaxii oo kale wuxuu dhegaysan jiray bal inuu wax aadaanihi ka baxo iyo inaanu ka bixin hadduu aadaan ka baxo waa ka joogsan jiray haddii uu aadaan ka bixi waayana waa weerari jiray anas ibnu maalik baa wuxuu leey nebigu wuxuu aha markuu qolo ku duulo kuma duuli jirin ilaa waa beriistu eego hadduu aadaan ka maqlana waa ka joogsan jiray haddaanu aadaan ka maqalinna markaa dagaal ayaa uu ku qaadi jiray markaa qur'aanka iyo sunnahubana waa ay tilmaamayaan waidaa naadaytum ila salaati ittahaduuha husuwan wa laciba ilaahay baa tilmaamay munaafiqiinta isagoo ka sheekaynaya markaa salaadda u dhawaaqdaan waxay ka yeelan dheeldheel iyo ciyaar gaalada ayaa ilaahay uu tilmaamayay waxaa kaloo ilahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumucati fascuu ilaa dikri illahi wadaru lbayc kuwa aliya nebi rumeeyo marka salaadda loo dhawaaqa maalinta jumcada u orda baa layidhi ilaahay xuskiisa baycaana ka taga xadiid fara badan baa nebiga sala allahu calayhi wasalam kaga sugnaatay oo nebigu wuxu uhi idaa xadarat isalaa qolo uu diray oo waxoogay la joogtay falyu'adin lakum axadukum midkiin haydiin imaam noqdo ee haydiin aadaamo waliya ummakum akbarukum kaydinku weynina imaam haydiin noqda buuhi midkiinna haydayn aadaano kaydinku weynina haydiin imaam noqdo macnaha waxay ahaayeen dad xagga qirada iskaga wada mida bay ahaayeen dee marka aanay qirada iskaga wada mid ahayn ka ugu qirada badan haba ugu yaraadee ayaa tukinaya waxaana markaa la sharciyeeyey sanadkii ugu horreeyey ee hijrada waxaanay muslimiintu ahaayeen markay madiino soo galeen waa isu iman jireen oo isubay dhawaaqi jirine way isu iman jireenuun dabeetana maalin maalmaha ka mida ayay arrinkaa ka hadleen oo siday qaarkood yahaen naaquuska nasaaradu ay tunto oo kale aan samaysanno qaarna waxay dhaheen mee caroog aynu samaysanna bay yidhaahdeen cumar baa yidhi war maye nin dhawaaqoo salaadda u dhawaaqa aan samaysanno dabeetana rasuulkaa yidhi bilaalow istaago salaadda u dhawaaq buu yidhi xadiid kale oo cabdillaahi ibnu zayd laga warinayaana wuxuu tilmaamay markuu rasuulku ayaa faray naaquus in loo sameeyo si loogu garaaco dadka oo ay salaadda isugu yimaadaan wuxuu uhi markii arrinkaa uu nebigu faray ayaa anigoo hurda ayaa nin naaquuska iyo bahalka ay nasaaradu garaacda sita ayaa ay soo maray buuhi waxaan igu idhi addoonkii ilaahay oo ma iibinaysaa oo maxaad ku samaynaysaa buuhi salaadda ayaan isugu yeedhaynaa buuhi ma ku tusiyaa buuhi wax kaa ka khayr badan waxaan ku idhi buuhi haa waxaad odhanaysaa buuhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxamadan rasuullah ashhadu anna moxamadan rasuullah xaya cala asala xaya cala asala xaya cala alfalax xaya cala alfalax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah aadaankii ayuu u sheegay dabeetana igamuu fogaanine dib ayuu iga yarbaxay buu ihi markaad aqiimaysana waxaad odhanaysaa buuhi allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ila allah ashhadu anna moxamadan rasuulullah xaya cala asalaa xaya cala alfalax qad qaamat isala qad qaamat isala allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wuxuu yidhi markii aan waa beriistay ayaa nebiga uga warramay wixii aan arkay nebigu dabeedna wuxu uhi innahaa la ru'ya xaqin waa ru'yo xaqa buu ihi haddii ilaahay doono bilaal buu yidhi orod haddaba bilaal u tag waxa aad xalay ku riyootay ee lagu yeedhiyey u yeedhiyo u sheeg buuhi haynoogu aadaamee waayo isaga ayaa kaa cuddeer buuhi dabeetana bilaal baan sidii ugu kelmadihii ugu sheegay sidaasuu dabeetana bilaal ugu addimay buuhi cumar binu khadaab oo gurigiisa ku jira ayaa isaguna yimi wuxuu uhi ilaahay xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartee anna cabdillaahi ibnu zayd arrinkaa uu arkay baan aniguna xalayto aan arkay buu idhi falilaahi alxamdu baa markaa nebigu yidhi markaa alfaadda aadaanka iyo aqiimitaankuba taa markaas aynu tilmaannay weeyaan wuxuu markaa sheekhu uhi yustaxabu alaadaanu waaliqaama waa la sunneeyaa lilmaktuubati salaadda maktuubada ayaa loo sunneeya in lam yasilha haddaanu la xidhiidhin bifaa'itatin faa'ita haddaanu la xidhiidhin lirajuli ninkii baa loo sunneeya walow munfaridan mid keliyaba ha ahaadeen walow samica alaadaana aadaankaba ha maqlo walijamaacatin haaniya jamaaco labaadba ha ahaato wa faa'itatin iyo mid tagtaybe fain ijtamaca hadday kulmaan fawaa'itu salaado tegey ow jamaaca taqdiiman uu kulmiyo ow ta'khiiran addana lilulaa waxdaha ta hore oo keliya ayuunbuu aadaani wa tustaxabu aliqaamatu waxdaha lilmar'a ruuxii dumar ahaana iqaamo ayuunbaa loo sunneeyaa wa an yuqaala in la yidhaha baa la sunneeyaa fi salaati almasnuuna salaada sunnaha jamaacatan la sunneeyey hayra aljanaasa aan janaase ahayn alsalaatu jaamica ayaa la odhanayaa waxa uu leeyahay sheekhu aadaanki iyo aqiimitaanku waa sunne maktuubadii culimmada qaarna si aynu tilmaannay inay fardulkifaayo tahay ama waajib kifaaya inay tahay ayay qabaan laakiin shaaficiye waxay qabaan aadaanka iyo aqiimitaanku salaada faralkaa inay tahay sunno inay tahay waase goorma markay sunnaha noqonaysaa waa haddii aanu la xidhiidhin bifaa'ita salaad tagtay ama salaad joogta ama salaad tagtay haddaanu la xidhiidhinin ayaa ay sunno noqonaysaa oo bimacnaa haddii laba salaadood oo fawaa'ida uu markaa siduu xagga dambe ba inoogu tilmaami doono ama salaad xaadira iyo salaad tagtay buu xidhiidhinayaa ama laba salaadood oo tegey ayuu xidhiidhinayaa ta hore ayuunbaa loo aadaamayaa tan lala xidhiidhiyey ee ama xaadirada lala xidhiidhiyey ama tan tagtay lala xidhiidhiyey iyadoo aadaan ma yeelanaysa aadaan labadaba taas ayuunbaa u noqonaysaa waxaana loo sunneeyaa lirajuli ninkii ayaa loo sunneeyaa walow munfaridan keligiiba ha ahaadee waa loo sunneeya aadaankii in qofka qudha loo sunneeyana xadiidkii cabdillaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu abi sacsaca abu saciid alkhudri baa wuxuu ku yidhi ni waxaan ku arkay inaad jeceshahay adhiga iyo baadiyaha markaad adhigaaga ama baadiyahaaga joogto ee doonto salaadda inaad u aadaanto farfac sawtaka binnidaa sawdkaaga dhawaaqa kor ugu qaad maxaa yeelay sawdkaaga yacni ma maqlo sawdka mu'adinka yacni dherarkiisa iyo halku gaadho ma maqlo jin iyo insi iyo wax kala toona ilaa maalinta qiyaamaa ugu markhaad kacayaa buuri sidaana waxaan ka maqlay buuhi rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaan ka maqlay walow aadaanba ha maqlayo oo meel kale oo laga addimayaba ha maqlayo ee oo aadaanba ha maqlayo aadaanki isagana waa u sunne walijamaacatin haaniya jamaacada labaadna ayadana waa loo sunneeyaa iyagu way qabaan markaas waxa imaamu shaafici uu qabaa jamaacada labaad goorta ay furan tahay asxaabtu ayagu way qabaan yacni laba jamac iyo saddex iyo way qabaan laakiin imaamu shaafici waxa uu qabaa jamaacada labaad inay furan tahay uun masaajidda ku yaalla waddooyinka iyo meelaha la maro ee aan imaam raatibe iyo aan lahayn ee kolba ciddii soo dhacda ay ku tukanayso laakiin masaajidda magaalada ku yaalla ee imaamka iyo mu'adinka raatibka a leh mar haddii jamaca hore laga baxo jamaca labaad in lagu tukado imaamu shaafici iyo culmo fara badani yacni waxay ku tilmaameen in laga habboon yahay karaahiye tahay waayo hadday furmaan lahayd jamaaco oo jamaaco laga daba tukanaya dee waciidkan faraha badan ee ku soo arooray qofka jamaacada ka hadha ee uu nebigu leeyahay waxaan ku hamiyey inaan idhaahdo salaada addima oo dabeetana tukada oo aniga iyo rag kale intaanu israacno ragga jamaacada ka hadhaya guryahooda aan dab ku soo qabanno waciidka intaa leegee faraha badani kuma soo arooreen hadday furan tahay masalan salaada casar jamaceedu dee ilaa inta maqrib laga gaadhayo hadduu iska furan yahayoo afartii yimaadaaba isku jamacsanayaan waciidkaasi muu yimaadeen midda labaad imaamu shaafici wuxuu leeyahay dee tafriqa ku sugan dadkii muslimiinta kelmaddoodii la kala geynayo ninkii markaa imaamkaa nacaba haddii iyo kooxdii nacdaba hadday dib u yar joogsato dabeetana markay doonto ayana ay jamcalaa ka camirato kelimaddii muslimiinta ayaa kala tegaysa la doonayay mid inay noqoto mar inay wada tukadaan la doonayey sidaa daraaddeed walijamaacati haaniya sida imaamu shaafici qabo waa masaajidda tawaariikhda heer la mare ee iyagu aan ahayn masaajiddan xaafadaha iyo magaalada ku dhex yaalla wa faa'itatin salaadii tagtayna iyadana in loo adaama waa sunne hataa bacda asxaabi shaafici qaar baa qaba jamaacada labaad inay fulan tahay marka waxay yidhahdaan aadaanka kor loo qaadi maayo hoos bay u dhiganayaan waayo haddii aadaanku dhistabahayo qolo walba mikrofoonka loo furo khalkhal baa dhacaya ee qoladaa hore oo dhami aadaan dambe oo dhami aadaankooda hoos bay u dhiganayaan iyagu ba ismaqashiinaya wuxuu leeyahay sheekhu haddii ay kulmaan salaado tegey afar ama shan salaadood amaa jamcu taqdiim buu sameeyeyba oo wuxuu soo horraysiyey cishaayigii ama casarkii ama jamcu taakhiir buu sameeyey oo maqribkiibuu dibdhigay ama duhurkiibuu dibdhigay adana lilulaa waxdaha salaada hore oo keliya ayuunbuu u aadaanayaa waayo xadiidkii aynu soo tilmaannay cabdillahi ibnu mascuud laga warinaya mushrikiinta rasuulka waxay ka mashquuliyeen afar salaadood maalintii khandaq ilaa yacni habeenkii ay gaadhay dabeetana bilaal buu faray inuu aadaamo wuu aqiimay duhur buu tukaday haddana wuu aqiimo casar buu tukaday haddana wuu aqiimo maqrib buu tukaday haddana wuu aqiimo cishaayi buu tukaday waa xadiid tirmidi uu warinayo xadiidu imaamu muslim warinayo jaabir laga warinayo namirana nebigu jamcu taqdiim ayuu ku tukaday waa aadaamay dabeetana wuu aqiimo duhurkii haddana wuu aqiimo casarkii wuxuu u dhexaysiiyeyna ma jirin salaadda nebigu musdelifo ku tukaday ee ayana jamcu taakhiirka ahayd musdelifo ayuu tegay habeenkaa carafo laga yimi maqrib iyo cishaayi buu ku tukaday biaadaanin waaxidin wa iqaamatayni hal aadaan oo keliya iyo laba aqiimo dhexdoodana wax kale muu gelinin waxaa kaluu leeyahay sheekhu watusaxabu liqaamatu waxdaha lilmar'a ruuxa dumara halkaa hore wuxuu inagu soo yidhi raggii ninka ayaa loo sunneeyaa buuhi laakiin ruuxa dumara ayada aqiimid keliya ayaa loo sunneeyaa culamada qaarkooda yacni jumhuuru lculamaa iyo afarta imaambo waxay isku waafaqsan yihiin inaan markaa loo sunnaynin dumarka aadaan iyo aqiimitaan toona oo inay markaa rag u dhawaaqaan ayaga markaa mashruucuma ahaa culamada qaarna waxay qabaan inay isaga mubaax yihiin qaarna inay markaa sunnaba u tahay ayaa ay qabaan albani oo kale wuxuu qabaa inay ka rijaal yihiinoo wax markaa khasisaya aanu jirin culamada qaarna sidan markaa shaaficiyadoo kale waxay qabaan aqiimitaanka uun inuu markaa iyagu ay leeyihin laakiin aadaan aanay lahayn culamada qaarna waxa ay qabaan haddii ay dumar sooca isla yihiin inay markaa ismaqashinayaan ay hoos isaga aadaamanayaan hoosna ay isaga aqiimanayaan waxaa kaloo sunnaa in la yidhaha salaada sunnaha ee jamaaco la sunneeyey in janaasada ahayn alsalaatu jaamica baa la odhanaya alsalaatu jaamica salaadu yacni mid ina kulmin weeye salaadaha faralka ah ayuunbaa aadaankii aqiimidda lahaa laakiin salaadahan kale jamaacada la sunneeyo sida dayaxmadoobaadka calaamadoodka istidqadayo iyaga aadaan iyo aqiimitaan midna looma sunneeye waxaa la odhanayaa asalaatu jaamica baa la odhanaya waayo cabdillaahi ibnu camr ibnu caas waxaa laga wariyey xadiis saxiixa markay cadceeddu madoobaatay wakhtigii rasuulka waxaa loogu dhawaaqay asalaatu jaamica salaadu mid kulmin wey kuwayaalaha kalena waa uga qiyaasteeno waxay dhaheen waa salaado una iyagana sunnahoo jamaaco loo sunneeyey sida salaada madoobaadka oo kale yustaxabu aladaanu waliqaama baa lilmaktuubati loo suneeyey lam yasilhaa bifaa'ita haddaanu ku xidhiidhin salaad tagtay lirajuli baa loo suneeya walow munfaridan ba ha ahaadee walow samica alaadaanaba ha maqlo walijamaacati haaniya jamaaco labaadna waa loo suneeyey wafaa'itatin iyo tii tagtay fain istamaca hadday kulmaan fawaahitu salaado tegey aw jamaca taqdiiman aw taakhiiran jamcu taqdiim ama jamcu taakhiir adana lilulaa waxdahaa ta hore oo keliya unbuu aadaani wa tustaxabu liqaama iqaama ayaa la sunneeya waxdaha keligeed lilmar'ati ruuxii dumar ahayd wa an yuqaala fi salaati almasnuuna jamaaca salaaddii la sunneeyey jamaaca in lagu tukado kayra aljanaasa aan ahayn asalaatu jaamica baa la odhanaya wa sharduulaadaani aadaanka shardigiisu alwaqtu weeye ila subxa subaxa mooyaane oo fa yajuusu waa bannaan yahay bacda nisfi alleyl habeenka niskiisa dambe dabadii waa bannaan yahay wa ila alawala ka hore yowma aljumca mooyaane watartiibu walmuwaalaatu ayaa la shardiyaa wa kownuhu min waaxidin kee mid inuu ka ahaadaabaa layaa la shardiyaa wa bilcarabiyati inuu yahay baa shardiya in kaana hamma halkaa hadduu yahay man yuxsinuha carabida mid wanaajin wa calayhi waxaa korkiisa an yatacallama inuu barto waxa uu leeyahay sheekhu shardiga qofkan addimaya waxa weeye wakti ee waxaan leeyahay shardiga aadaanka waxa weeye shardiga aadaanka loo shardiyaa waa alwaqtu waa inuu waktigii salaadu soo galo waayo xadiidkii muxuu ahaa idaa xadarat isalaatu falyu'adnin lakum axadukum haddii salaaddu ay timaaddo midkiin ha idiin addimo markaa salaaddu markay timaaddo buuli wuxuu ka soo reebay un subaxa oo subaxu laba aadaan ayay leedahay fa yajuusu bacda nisfi alleyl habeenka niskiisa dambe marka habeenka niskiisa dambe la gaadho waa bannaan yahay aadaankii hore maxaa yeelay waxaa la yidhi dee aadaanku waa iclaam iyo ogeysiin waktigii salaadduu inuu soo gela la ogeysiinayo dee ka hor markaa ma bannaana laakiin salaadda subax laba aadaan bay leedoo aadaankeeda hore isaga niska labaadee habeenka dabadii in la addimo ayaa furan inkasta oo yacni la leeyahay waa aadaankii salaadda iyo iyo maya ma aha waa aadaan aan aadaankii salaadda ahayn laakiin mashruuca oo liyuqida maaim waxa uu u jedeeya nebigu inuu markaa kii hurdayna uu toosiyo kii qaa'imka ahaayee maantao dhan caawoo dhan cibaadaysanayana inuu yar seexiyo oo u celiyo oo yar qaylo yar seexdo ayaa loo jiray ee aadaanka rasmiga subaxu leeda waa kan waktigu markuu soo galo un iyo waayo xadiidkii kale b waxaanu ahaayn bukhaariye caisho laga warinayay nebigu wuxu uhi ina bilaalan yu'adinu bileylin fakuluu washrabuu xataa yu'adina ibnu ummi maktuum bilaal wuxuu aadaamayaa habeene iska cunoo iska cabba ibnu ummi maktuum intuu ka aadaamayo tartiib ayaa iyadana shardi ah oo alfaadda aadaanka sida ay ku soo arortay loo kala tartiibiyo waayo in iyadoo la isdhex geliyaa dee ciyaar buu keenayaa iyo iclaankii in khalal la geliyo muwaalaad iyo xidhiidhin ayaa iyadana shardiya oo dee aadaan wuxuu ku yahay iyo aqiimidba alfaaddaa wada socota dhammaanteed wa kownuhu min waaxidin waxaa kaloo la shardiyaa in aadaanku dhammaantii uu mid ka yimaado oo badna uu midaadimo haddana mid kale dhammaystira maya waayo waa halow habay isu yacni codeekaadaane labsi baa meesha soo gelaya xataa wuxuu inoo keeni doonaa hadduu qofku xadafo xataa inuu sii dhammaystirayo waxaa kaloo weliba shardiga in carabiyana lagu aadaamo waa haddii meesha qof wanaajinayo carabida garanayo ku addimi karaya uu joogo waa in carabiya lagu aadaamo waxaana laga maarmaana dee inuu markaa qofkii addimayey uu barto carabiyada ama aadaanka un inuu bartaa waa arrin laga maarmaana weeye laakiin cajami lagu addimi maayo wa sharduladaani alwaqtu weeye ila subxa subax mooyaane oo fa yajuusu waa bannaan yahay bacda nisfi leyli habeenka niskiisa dambe dabadii waa bannaan yahay waila alawala yowma aljumca ka hore ee maalinta jumcada mooyaane waatartiibu walmuwaalaad baa la shardiya in la tartiibiyo lana xidhiidhiyo wa kownuhu min waaxidin qof keliya inuu ka ahaado ayaa shardiya wabilcarabiyati in lagu aadaanaa shardiya in kaana tama halkaa hadduu yahay man yuxsinuhaa qof wanaajinaya wa calayhi an yatacallama waxaana korkiisa aday haddaanu garanaynin inuu barto wa sharduhumaa shardigoodu waxa weeye ismaacu bacdi aljamaaca jamaacada barhkeed in la maqashiyo wa ismaacu nafsihi nafdiisa inuu maqashiyo in kaana munfaridan hadduu yahay mid keliya wa shardulmu'adinina alislaamu watamyiizu wadukuura waa intaa waxa uu leeyahay sheekhu waxaa shardi adaankii aqiimidda u ah inuu jamaacadan u addimayo ama u aqiimayo inuu barhkood dee maqashiiyo haddii isagoo dad u addimayo uu nafdiisa maqashiyo maqashiin waayo dadkii aadaan noqon mayso haddii uu keli yahayna wax laga maarmaan ah inuu nafdiisa maqashiiyo waxaa kaloo shardi u ah mu'adinka inuu islaam yahay gaalka ansixi maayo oo ahal baanu cibaado u ahayn oo hadduu addimaba ma ku islaamaya yacni fuqahadu halkaana waxay yidhahdaan hadduu dee addimaba waa ku islaamayaa bay yidhaahdaan adugu qaar bay tilmaamaanay ka soo reebaan qaar qaba nebiga in caraboo keliya loo soo diray kaa mid ka mida waxaa caqiidaysanay hadduu aadaamo dee rasuulullahaydan in carab loo soo diray unbuu la jeeday oo ku islaamaya laakiin gaalada inteeda kale waa ku islaamayaan bay dhahan hadduu aadaamo tamyiiz ayaa shardiya oo sabigii dee aan mumayisgahayn ahal cibaado uma aha wakhtina garan maayo ruux dumarana ka ansixi maayo inay rag iyadana u aadaanto oo hadday xataa rag u aadaanto raggu waa soo celinaya bay dhaheen aadaankoodii ayaga aadaanka laga rabaa waayo fidno ayaa laga cabsanaya codkeeda in lagu fidnoobo wa shardu maa ismaacu bacdi aljamaaca jamaacada barhkeeda in la maqashiyo wey wa ismaacu nafsihi waa inuu nafdiisa maqashiyaa in kaana munfaridan hadduu yahay mid keliya wa shardu lmu'adinina alislaamu islaamnimo iyo watamyiizu wax kala garasyo wadukuuratu ninnimo wey wa yukrahu waxaa la karaystaa atamtiidu jidjiid baa la karaystaa waalkalaamu lyasiiru fiihi hadal yar oo la dhexgeliyaa la karaahiyeystaa wa tarku ijaabatihi inaan la ajiibin ayaa la karaahiyeystaa wa an yu-adina qaacidan isagoo fadhiya inuu aadana u raakiban ama isagoo wax fuushan ayaa la karaysaa ila raakiba almusaafir qofka raakibkae wax fuushan ee socotada mooyaane wa faasiqan faasiqiinu addimaa la karaysaa wa sabiyan iyo sabi wa junuban iyo isagoo jinaabale wa muxditan iyo isagoo xadafkii yaraaleh ilaa idaa axdatha haddii ay weysadu kaga jabto fii asnaa'i alaadaani aadaanka dhexdiisa mooyaane oo fa yutimuhu wuu dhammaystiri wa tawajuhu fiihima ligayri alqibla qiblada meelaan ahayn uula jeesto ayaa iyaduna karaahiye ah waxa uu sheekhu leeyahay waxa karaahiye ah tamdiid yaani waa tamdiid waa jiidjiidid yacni siiba lafduljalaalaha in markaa la jiidjiido oo markaa la yidhi yidhaahdaa waa midaan bannaanayn iyo alfaaddeeda kala toona yacni in fara badan oo mu'adiniina ayaana markaa sidaa sameeya oo sidaa u jiidjiida waayo macnihii lafdiga ama jumladdii ayuu macnaheedii burinaya mar hadduu macnaheedu burana adaankii waa buraya waxaa kaloo ayana karaahiya hadal yar hadal badan isaga lama ogo laakiin hadal yar hadduu qofku kelmad iyo qofka uu wax yidhaahdo hadal yari waa karaahiya laakiin adaankii waxba yeeli maayo wa tarku ijaabatihi ajiibitaanka inuu ka tago waayo waxaynu tilmaami doonnaa oo gadaal nooga iman doonto inay laga maarmaan u tahay qofka maqlaya inuu wuxuu mu'adinku leeyahay oo kala yidhaahdo inuu markaa ajiibi waayo iska mashquulaa iyaduna waa karaahiyo waxa kaloo ayana karaahiyaa inuu aadaamo isagoo fadhiya ama isaga oo wax fuushan ee waa inuu isagoo taaganoo weliba meel sare saaran uu adibo waayo yaa bilaal qum fanaadi lisalaa nebigu istaag buu yidhi oo salaadda u dhawaaq bilaal ilaa dee inuu qof musaafir ah oo raakiba oo wax fushan inuu yahay mooyaane mar hadduu musaafir dee gaadiidkiisii fushan yahay waxa uu fushan yahay inbuu ku dulaadimi waxaa la karaahaystaa faasiq iyo sabi inuu addimo faasiq waayo dee warkiisi baan la qaadanaynino ilan waa shahaado iyo markhaatimo qofkan furaya wakhtigii salaaddu waa gaadhay oo salaaddii si loo tukado kii afur kaga xidhnaa si u afuro kii suxuuri kaga xidhnay si uga joogsado dee faasiq qowlkiisa la qaadan maayo sabigina isna waa la midoo garan maayo tulubkina iyaduna waa karaahiya oo yacnii rasuulku wuu nacay ilaahay inuu xuso isagoo aan daahir ahayn way xadiidkii abu daawuud aynu horena u mucdifkii weynaa gaar buu inooga saaray laakiin mucdifkiina isna gaar buu ka dhigay isagoo mucdif oo xadafkii yaraa qabana inuu aadaamo waa laga roon yahay ilahay ila axdafa fii asnaa'i alaadaan inuu xadafkan iyo wayse jabkani aadaanka dhexdiisa kaga yimaado mooyaane oo fa yutimuhu markaa wuu dhammaystirayaa goyn maayo si aan markaa dee tanaacub loogu qaadanin haddiise uu taruu sooba dahaaro qaato halkii unbuu ka sii waday haddii muddadu gaabantahay haddiise ay dheeraato waa inuu dib u soo cusboonaysiiya waxaa kaloo karaahiyaa altawajuhu fiihima ligayri alqibla qiblada meel aan ahayn inuu la jeesto sida wanaagsani waxa weeye salafan wa khalafanna laga soo raray in qiblada loola jeesto waa ashrafu ljihaad weeye cibaado kasta waa loola jeesanaya aadaankii aqiimadduna waa cibaado laakiin inuu ama koonfur ama meel kale ula jeesto markay dee xaggan ay qibladu inaga xigto weeye xaggay qibladu ka xigta mooye dhinac kale inuula jeestaa baa karaahiyada wa yukrahu waxaa lagaysaa tamdiidu jijiid aadaanka walkalaamu yasiiru fiihi iyo hadal yaroo la dhex geliyo wa tarku ijaabatihi iyo ajiibitaanka aadaanka oo laga tago wa an yu-adina qaacidan isagoo fadhiya inuu aadaano ow raakiban ama isagoo waxbushanin ila lmusaafira raakiba musaafirka raakibkaa mooyaane wa faasiqan isagoo faasiqa inuu aadiyo wa sabiyan iyo sabi wa majnuuca muxdisan ayaa karaahiya ah ilaa idaa axdasa inay weysadu kaga jabto fii asnaa'i ilaadaani aadaanka dhexdiisa mooyaane fa yutimuhu wuu dhammaystiri markaa watawajuhu fiihima aadaan iyo aqiimadu inuu la jihaysto ligayri alqibla qiblada meelaan ahayn ayaa karaahiya ah wa yusannu waxaa la sunneeyaa tartiiluhu inuu aadaanka si deganaana ula yimaado watarjiicu fiihi tarjiic ayaa la sunneeyaa wataswiibu taswiib baa la sunneeyaa fi subxi ada'an wa qadaa'an ada iyo qadaba waliltifaatu bira'sii waxda madaxa oo keliya inuu weeciyo ayaa la sunneeyaa yamiinahu xagga midig fii xaya cala asalaam wa yasaarahu fii xaya cala alfalaax wawadcu isbicayhi labadiisa farood inuu dhigo fii simaakhay udunayhi labadiisa dhigood dalooladooda fi laadaani aadaanka duuna aliqaama aqiimidda maya waxau leeyahay sheekhu waxaa sunno ah aadaanka inuu tartiil iyo si markaa u kaadinay inuu la yimaado waayo aadaanku waa iclaam iyo ogeysiin dad maqan tartiilka iyo ukaadinta ayaana ku xeeldheer xagga ogeysiinta waa inuu jumlo kasta yacnii cod ku gaar yeelaa waa inuu kelimaadkiisa isku taagaa takbiirta oo iyaga laba laba loo jamcinayo mooyaane aqiimitaanka laakiin ayadaa in la didiyo ayaa sunno ah oo labadii jumlaba markaa sawd lagu kulmiyo jumladda ugu dambaysa iyada mooyaane waayo iyadu dad xaadirahoo fadhiya ayuunbaa iyada lagu baraarujinaya way xadiid bayhaqi warinaya wuxuu ahaa jaabir iyo abu hurayre laga warinaya rasuulku bilaal bu wuxuu ku yihi aadaanta fatarasal waidaa qamta faxdim haddii aada aadaanto ama faxdim haddii markaad aadaamayso yacni aadaan kale si ukaadina u aadaan marka aada aqiimaysana si didin ah oo markaa deg dega iyadana ula kaalay buu lahaa waxaa kaloo la suneeyaa tarjiic tarjiicu waa xagga aadaanka oo waxa weeye labada shahaado ayuu hoos ula imanayaa oo ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna maxamad rasul llah buu hoos odhanaya kadib baa dabeetana uu kor ugu dhawaaqayaa sida aadaanka qaybihiisa kale ugu dhawaaqayey ayuu ugu dhawaaqayaa waayo xadiidka abi maxduule laga warinayey nebiga ayaa aadaanka baray allahu akbar allahu akbar aadaankaas ayuu baray waxaanu markaa riwaaya abu daawuudku ay tilmaamaysaa tukfidu bihaa sawtiga uma tarfacu sawtaka bishahaada in marka hore uu hoosu dhigi deetana marka dambe uu kor ugu dhawaaqayo markaa tarjiicu waa kaas taswiibkuna fi subxi adaan wa qada'an hadday addo tahay iyo hadday qado tahayba ayadana waxa weeye asalaatu khayru min annoom oo laba jeer uu yidhaahdo xaya cala alfalaax yacni dabadeed aadaanka horiyo ka dambe kay noqon doontana dib ayaynu ka tilmaami doonaa sheekhu waxba odhan doonaa waxaa kaloo iyadana sunnaah inuu leexiyo madaxa iyo qoorta oo xaya cala asalaana labadeeda jeerba uu midig u weciyo xaya cala alfalaaxna uu bidix u weciyo culamada qaar bay isdhex geliyo oo yidhi afarta jeer mid waliba xaya cala salaana mid xaggan iyo mid xaggana leexin xaggan iyo leexin xaggana yeelanaysaa xaya ala xaya cala salaaxna labada jihaba way yeelanaysa laakiin sida daahirka ay waan xaya cala salaana labadeeduba midig yihiin xaya cala salaaxna labadeeduba bidix yihiin waxaa kaloo la sunneeyaa inuu labadiisa farood geliyo daloolka markaa labada dhegood aadaanka aqiimitaanka maya waayo sidaasaa codka ururin badan baa la yidhi oo codka sidaasaa sii dheeraynaysaa waana markaa xadiid tirmidi warinayo waa ay ku soo aroortay inuu labadiisa maraya gacmood faraha dhagaha geliyo labadiisa afarood aqiimitaanka laakiin isaga dee cod dheerba loogama baahnayn wayusanna waxaa la suga tartiilu aadaanka inuu markaasi u kaadina inuu aadaano watarjiicu fiihi inuu labada shahaado hoos la yimaado dabeedna kor ugu dhawaaqaa la sunneeya wataswiibu taswiibku asalaatu khayru min annawma ayaa la sunneeyaa fi subxi adaan wa qada'an adiye qadaba waliltifaatu bira'sihi madaxiisa inuu weeciyo waxda oo keliya yemiinoo xagga midig fii xaya cala asalaa wayasaarahu bidix fii xaya cala alfalaxna inuu bidix u weeciyo wawadcu isbicayhi labadiisa farood inuu dhigo fii simaakhay udunayhi labadiisa dhego daloolkooda ayaa sunnaa fi laadaani duuna aliqaama aqiimidda lama sunneeyo iyada wa kownu lmu'adini mu'adinku inuu yahay baa la sunneeya hiqa qof lagu kalsoon yahay wa mutatawican qof markaa alla darti u addinaya wa sayitan mid cod dheer wa xasana sawti mid cod wanaagsan wa calaa murtaficin meel sare wa biqurbi lmasjidi masaajidka meel u dhow wa jamcu kulli takbiiratayni laba takbiiroo kasta binafasin inuu hal neef ku kulmiyo wa yaftaxu ra'a fi luulaa wuu fadxay fii qowlihi allaahu akbar allaahu akbar buu odhan buu leeyay oo akbarta hore ra'deeda uu fadxin wa yusakinu fi haaniya ama wayuskinu fi haaniya ta labaadna wuu reebi wa qowlu alaa salluu fi rixaal waxaa kaloo la sunnaya hadalka alaa hooyay salluu fi rixaal waar ku tukada guryihiina fi laylati almumtira habeenka roobinaysa aw daati riix ama dabaysha badan leh aw idulma ama mugdigu uu jiro bacda alaadaani aadaanka kadib aw ilxayaacalatayni ama labada xayaacalatayn dabadood waalaadaanu lisubxi subax in loo aadaamaa la suneeya maratayni laba jeer wa yuhawibu fiihimaa labadoodabana asalaatu khayru min anmu odhan wa tarku raddi salaam salaamta celinteeda waa inuu ka tagaa wa tarku lmashyi fiihi inuu dhex socodu dhex socdana waa inuu ka tagaa waxau sheekhu leeyahay waxaa loo yani mu'adinku inuu yahay baa fiican hiqa iyo mid lagu kalsoon yahay oo bimacnaa qof aan hiqo ahayni dee waa waktigii baa laga warramaya qof aan hiqo ahaynna warkiisa la qaadan maayo marka waa inuu noqdaa mu'adinku qof dadka dhexdooda akhlaaq iyo cadaalad lagu yaqaano waayo taasay dadku warkiisa ku qaadanayaan waana inuu yahay mutadawico qof aan wax mushqaayada ku qaadan ayaa wanaagsan wayo xadiid abu daawuud iyo nasaa-i warinayo cusmaan ibnu abi alcaas laga warinayo wuxu uhi yaa rasuul allah waxaad iga yeeshaa imaamka tolka inaan tukiyo wuxuuhi adiga imaamkooda waxaanad ku dayataa buuhi kooda ugu tabarta daran kaa ku daya buuhi oo kaa salaadaada ku targo waxaanad samaysataa mu'adina aan aadaankiisa ajir iyo mushqaayad aan ka qaadanaynin ugu cajiyey wax mashaqayada toona aan kaa doonaynin xadiidna wuxaa toddoba sannadood qofka aadaama isagoo allowna jir kaga doonaya baraa'a min annaar ayaa markaas loo qoraya naarta beri inuu ka noqdo waxaa kaloo loo sunayaa sayitan inuu yahay qof cod dheer inuu yahay si markaa dadka oo dhan dee u wada gaadhsiiyo inkastoo iminka dee soocadahan iyo waxani ay markaa meel walba ka tuurayaan berigaa hore afka la adeegsan jiray ayaa nin cod dheer yacni haysu maahay waayo dhawaqa sawtka mu'adinka jin iyo insi waxa la wixii maqlaa maalinta qiyaamo waa markhaati furayaan waxasanu sawt qof sawd wanaagsan iyo cod macaan inuu yahay ayaa la sunneeya si qalbiga qofka maqlayo u jilciyo isla markaana uu ajiibo waayo cabdillaahi ibnu zayd markuu aadaanka noomkiiyo hurdadii ku arkay muxuu nebigu ku yidhi ordoo bilaal isagaa fainuu andaa sawtan macnaa isagaa kaa sawd weynoo kaa cod wanaagsan bay macnaheedu ahayd ordoo bilaal u sheeg buu waxaa kaloo wanaagsan meel murtafica hoo sare inay ahaato waayo halkaasi ayana codka sii tuuraysa xadiidkina wuxuu ahaa markuu tilmaamayey cabdillahi bn ubay bn maktuuma iyo bilaal wuxuu lahaa walam yakun baynuma ilaa an yanzila hadaa wayarqa haadaa inuu kana soo dego kana ka korun baa udhexeeyey markaa meel dheer oo la korayey lagana daadegayey in laga adibayey ayaad garanaysaa wa biqurbi lmasjid dee masjidka meel u dhow in laga adimayaana waa wanaagsan tahay waayo salaaddii jamaacada ayaa loo yeedhayaa markaa meel fog inuu qofku ka soo dhawaaqa waa karaahiye masaajka meel u dhow waa inay tahay waayo waa dacwo iyo baq salaaddii laysku helay masaajka ayaanay kusii fiican tahay waxaana karaahiyaa qofku hadduu aadaanka isagoo masaajka ku sugan loogu adimo inuu ka baxo cudurdaarlaan waa karaahiye isagoon tukanin waayo saxaabiga abishacsaa la yidhaha buu wuxu uhi masjidka ayaan fadhinay abu hurayran la fadhinay mu'adinkii baa aadaay nin baa masaajidkii ka baxay abaa hurayra araggiisii raaciyey ilaa masaajid ka baxayey abaa hurayra wuxuu ku yihi ama hadaa faqad casaa abalqaasim wuu caasiyey buuhi waayo haddaa masaajid ku jirtaan buu nebigu yidhi buuhi ee salaada loo dhawaaqo yaanu midkiina ka bixin ilaa inta uu ka tukanayo xaride waxaa laga ya in la yidhaha war qofkuwa miyaanu tukanaynin in la yidhaha war toba makabuuxaday baa laga yaabaa haddii markaa qofku aadaanka un weydaarto laakiin haddii cudurdaarjiro matala qofkii waysadii ka jabto ama dee calool xanuunto ama cudurdaar yimaado yacni waa u furantahay laakiin cudurdaar la-aan weeye waxaa sunnaa wa jamcu kulli takbiiratayni laba takbiiroo kastaba inuu binafasi hal neef inuu ku kulmiyo oo allaahu akbar allaahu akbar oo labadaasaa isku raacay ee aanu kala goynin allaahu akbar allaahu akbar aanu taka la gaaro o dhan ee inuu laba israaciyo ayaa sunnada sidaasay u fudud yihiin laakiin kelmadaha kale haya cala sala gaar bu ashhadu an laa ilah illa mid walba gaar buu ka dhigaya waxaa kaluu leeyahy wayaftaxu ra'a fi lulaa fii qawlihi allaahu akbar allaahu akbar buu odhanayaa buuli wayusakinu fi haaniya akbar llaahu allahu akbar allaahu akbar ta dambe wuu reebaya wuu isku taagaya fatxahaana yacni waxay noqonayso yacni aad bay markaa khalkhal badan baa markaa ka galay fuqahada laakiin sida icraabtana waafaqsan saxdana ahi waa in la godo allaahu akbar allahu akbar la yidhaaha sida sax ah icraabka waafaqsani waa sidaa laakiin ayagu si ay yidhaahdeen waa xarakatu waqfi waa waqfi fadxan loo raray qaar baa yidhi wasin loo raray qaar baa markaa iltiqaau saakiniin iyo waxbaa ka jira u ra yani ku tilmaamay laakiin tawka sii wanaagsaneen hadalka gelayna waa allahu akbar allahu akbar in la yidhaahdo waxaa kaloo markaa ayana suna alaa salluu fi rixaal in la yidhaahdo war hooy ay ku tukadeen rixaashiin iyo guryihiin iyo halkaa degantihiin habeenka mundirka ah ee roobka leh ama dabaysha darani ay jirto ama mugdiga badani uu jiro aadaanka kadib baa la odhanaya ama xaya calatayn kadib ayaa la odhanayaa waayo xadiid saxiixa ayaa wuxuu leeyahay ibnu cumar baa aadaanay dabeetana wuxu uhi alaa salluu fi rixaal rasuulka ayaana sidaa markaa na fari jiray buuhi walaadaanu lisubxi maratayn aadaanka subaxa in laba jeer loo adimo ayaa iyadana la sunneeyaa oo mid hore oo wakhtiga ka horeeya iyo mid markaa marka wakhtigu soo galo ah ayaa sunno ah waxaana tusinaya xadiidkii hore baa inuu soo tilmaamnay ee nebigu sala allahu calayh wasalam yaanu idinka mancin midkiin aadaanka bilal suxuurtiisa fa innahu yu'adinu bileyl oo yunaadi bileyl habeen buu dhawaaqayaa si uu markaa kiinnii taagnaaye cibaadaysanigana u celiyo kiinnii hurdayna u soo kiciyo darteed ayuu habeen u dhawaaqayaa ee salaadunkay ku soo gelaysaa waa ka dambe buuhi wa yusawibu fiihimaa labada aadaanba kaa hore iyo kan dambaba asalaatu khayru min annowm ayuu odhanayaa buuhi markaa fuqahadii horena badidoodu qaar yacnii labadaba sidaa ugu tilmaamay iyo qaar tilmaamay uun aadaanka subaxa inay sunno tahay oo aan ka hore iyo ka dambe midnaba aan kala sarrixin weeye iyo qaar markaa sida shaaficiyadoo kale iyaga labada aadaanba in la gelinayo tilmaamaya iyo qaar aan ubaba banbixinba mucaasiriinta raggan mucaasiriinta ee culimmadan dambana iyaga lafdooda way isku khilaafeen oo maxamed naasiruddiin alalbani oo kale tamaamulminaha waxa uu ku leeyahay inamaa yushracu tasliibu fi laadaani alawal lisubxi wuxuu leeyahay waxaa la sharciyeeyey taswiibka aadaanka hore ee subaxa ee qabla dukhuuli lwakti waktiga ka hor naxwi rubcu saac oo kale ugu yaraan een la addimo waayo wuxuu leeyahay xadiid ibnu cumar ayaa wuxuu tilmaamayey kaana fi laadaani alawal bacda alfalaax asalaatu khayru min annowm maratayn bayhaqi baa warinaya aadaanka hore waxa ahaa haya cala alfalaax marka la yidhaahdo kadib in asalaatu khayru min annowm la yidhaahdo riwaayo kaloo abu daawuud iyo nisaa-i ay soo saarayaanna waxay idaa adanta bilawali min asubxi faqul asalaatu khayru min annowm asalaatu khayru min annowm laba jeer marka isagu wuxuu leeyahay waxaa inoo caddaanaya oo yacni halkaa inuu ka fahmayna inuu taswiibku aadaanka hore uun yahay oo taswiibku aadaankan labaad la geliyaa isagu wuxuu ku tilmaamaya bidco mukhaalifa lisunna inay tahay weliba mukhaalafadaasina waxay sii kordhaysaa buu idhi marka aadaankii hore inta layska daayo hal aadaanun laga dhigo aadaanka labaadun taswiibka la geliyo markaasay bidcadu weliba sii badan tahay buu leeyahy halka sheekh maxamed saalex alcuthaymiin kitaabkiisan sharxulmumtica isagu sidaa cagsigeed uu ku rajaxayuu kaga hadlayo waxa uu leeyahy qad tawahama bacdu annaasi fii hada alcasr waxay tuhmeen oo ay moodeen dadka barhkood casrigan ana almuraada bilaadaan ujeeddada aadaanka looga jeedo la odhanayo asalaatu khayru min annowm inuu yahay ayay u qaateen alaadaan aladii qabla alfajr aadaanka fajarka ka horeeya shubhadooda iyo halka ay markaa wax iska moodsiiyeenna waxa weeyaan buu leeyahay qowlkaa nebigu uhi idaa adanta alawala lisalaati subxi faqul asalaatu khayru min annowm idaa adanta alwal yacni waa ereygaa idaa adanta alawala lisalaati subxi faqul asalaatu khayru min annowm waxaanay markaa sheegteen buu yidhi taswiibku inuu aadaanka hore ee akhirulleylkaa noqonayo waxa kaloo sheegeen taswiibka aadaanka fajarka dabadii la geliyaa inay bidco noqonayso ayay sheegteen waxaanu leeyahay taasina sax ma aha waxay ka dhigan tahay buu leeyahy idaa adanta alawala lisalaati subxi bal u fiirsa buu leeyahy lisalaati subxi aadaanka salaada subax ma kan hore ee nebigu uu yidhi baa liyuuqida annaa'im wayurjica liyuuqida annaa'im wayurjica alqaa'im ee kan hore kii salaada subaxba maaha buu leeyahy isagu ee waa mid un loogu talagalay in qofkii tahajudayeyna lagu celiyo kii hurdayna lagu soo kiciyo ee aadaan subaxu leeyahayba maaha ee aadaanka subaxu waa ka waktigu markuu gala un weeye marka taasi ato lisalaati subxi ay ku caddahay ka dambe un inuu yahay ee aanu kaa hore ahayn oo kaa hore lisalaati subxiba aanu ahayn waxa yimi alawala alawaladaasina waxay noqonaysaa buu ihi aqiimitaanka iyo aadaanka marka loo eego aadaankan salaadu markuu waktigu galo waa kii hore ayuu noqonaya marka loo eego aqiimitaanka waayo nebiga ayaa sala allahu alay slam yidhi bayna kulli aadaanayni salaatun laba aadaan kastaba salaad ba udhaxaysa waxaanu ka hadlayay aadaanka iyo aqiimitaanka waxa kaluu isna tilmaamayuu soo deliishaday inuu markaa xadiis saxiixulbukhaariga ku soo arooray inuu tilmaamay salaada jumcada markii laga hadlayey وزاد عثمان الآذان الثالث للجمعة آذان صدحات أي عثمان جمعة ذا وجدي waxaan inoo ognahay salaada jumcada inay laba aadaan u leedahay marka aqiimitaanki baa lagu darayaa iyana aadaan laga soo qaadaya idan markaa sheekhaas sida sidaas ayuu tilmaamay wa fi al-amri si'a arrinkana waasic baa ku sugan qof walba sidii markaa la rajxanta ayuu qaadanaya oo markaa ku dhaqmaya midna markaa bidca lagu tilmaami maayo midna lagu ceebayn maayo waxaa kaloo sinaa buuhi wa tarku raddi salaam salaamta celinteeda inuu ka tagaana iyadana waa sunni waayo cibaado ayuu mashquul ku yahay uma habboona markaa hadal kale inuu soo dhexgeliyo sidaa daraaddeed baan cidda salaamtay inuu ajiiba aanay waajib u ahayn marka uu ka faaruqo ee aadaanka uu dhammeeya buu qofkii salaamay ku odhanaya wacalaykum assalaam wa tarku lmashi fiihi inaanu markaa socsoconin aadaanka iyo qiibitaanka toona ayaa wanaagsan oo sunnaa waayo socsocodkaasi wuxuu dhimaya markaa iclaankii daraaddii loo sharciyeeyey wa kownu lmu'adini siqa inuu yahay qof lagu kalsoon yahay baa sunnaa wa mutatawican qof markaa ilaahay ajir kaga doonaya wa sayitan mid cod dheer wa xasana sawti mid cod wanaagsan wa calaa murtaficin meel sare wa biqurbi lmasjid iyo masaajidka agtiisa wa jamcu kulli takbiiratayni laba takbiiro oo kastaba binafasin hal neef inuu ku kulmiyaa wanaagsan wayaftaxu ra'a fi lulaa fii qowli allahu akbar allahu akbar buu odhan wayusakinu fi haniyata labaadna wuu reebi waqawluhu wa qawlu alaa salluu fi rixaal ku tukada guryihiinna qowlkaasaa sunno ah fi leyli lmumtiri habeenka roob kale aw daati riixa ama dabaysha aw idulma ama mugdiga bacda alaadaani aadaanka kadib aw ilxayacalatayni ama labada xayaacalatayn dabadood waalaadaanu lisubxi maratayni inuu subaxa laba jeer u addimo ayaa la suneeyey wayusawiru fiihima labadoodaba asalaatu khayru min anuum boodan wa tarku raddi salaam salaamta celinteeda inuu ka tago ayaa sunna ah wa tarku lmashi fiihi socodu dhex socda inuu ka tagaa baa sunna ah wa an yaquula saamicu waa inu yidhaha misla maa yaquulu lmu'adinu walmuqiimu mu-adin iyo muqiimu wuxuu odhanayo ilaa fi lxayacalatayni mooyaane fa yaquulu caqiba kullin mid kasta dabadeed wuxuu dhan laa xawla walaa quwata ila billah wayakuunu arbacan buu fi laadaani noqon bacda bicadadi lxayacalaati xayacalaadka tiradooda wailaa fi taswiibi oo fa yaquulu odhan sadaqta wabarirta wailaa fi kelimati aliqaama oo aqaamaha allahu waadaamahaa ayuu odhanaya waxau leeyahay sheekhu waxa sunnaa qofka saamicaahi inuu yidhaahdo mu'adinka iyo muqiimku waxay leeyihiin xaya calatayn waa xaya cala salaa iyo xaya cala alfalaax mooyaane oo labadaa dabadood wuxu odhanaya laa xawla walaa quwata ila billah laakiin inta kale oo dhan wuxu odhanaya allahu akbar allah akbar allahu akbar allahu akbar buu ka daba odhanaya waayo nebigu sala allahu alay slam wuxu idaa samictum nidaa faquluu mila maa yaquulu lmu'adin markaad dhawaaqa aadaanka maqashaan waxaad tidhaahdaan waxa uu mu'adin ku leeyahay waxaa kaloo xadiid kale ahaa idaa qaala xaya cala asalaa laa xawla walaa quwa in la odhanayo xaya cala alfalaax laa xawla walaa quwa markaa qof kastaa yidhaahdaa jannada ayuu gelayaa buuri waxa kale oo sunno ah inay afar noqdaan xagga aadaanka oo xaya dee waa laba xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax oo laba ah marka laa xawla walaa quwadu afar jeer ayay noqonaysaa xagga aqiimitaan kale waa laba jeeruun ilaa taswiibka mooyaane taswiibka asalaatu khayru min annowm wuxu odhanaya sadaqta wa barinta yacni run baad sheegto dacwadda aad daacada ilahay ugu baaqayso run baad ku sheegtay oo inay hurdada ka khayr badan tahay waxaana wa barinta sirta baarra baad noqotay ama daa birin khayr wanaagsan mid u saaxiiba khayr badan mid u saaxiiba marka wax daliil naqliyahoo arrintaa fuqahadu waa arrin iska wanaagsan unbay yidhahdeen maadaama aan markaa dihri kale u soo aroorin waa arrin iska wanaagsan unbay yidhahdeen laakiin waxa sunno ah oo loo haya ama naqli oo arrinkaa loo haya ma jirto iyo kelimaddaa iqaamada oo iyadoo wuxu odhan aqaamaha allahu wa aadaamaha ayuu taana markaa odhanaya waayo abyumaama ama bacda asxaabi rasuulillaahi sala allahu alay slam waxaa laga wariyey inuu bilaal aqiimay markii dabeetana qad qaamati salaa uu nebigu yihi aqaamaha allahu wa aadaamaha abu daawuud baa riwaayada warinaya sida qaarkoodna daciif bay ku tilmaameen wa an yaquula saamicu waa inuu yidhaha misla maa yaquulu lmu'adinu walmuqiim wuxu odhan ilaa fi lxayacalatayni mooyaane oo fa yaquulu wuxu odhan caqiba kullin laa xawla walaa quwata ila billah buu odhan wayakuunu arbacan buu haray fi laadaani bicadadi alxayacalaati xayacalaadka tiradooda oo afara ayay noqonaysaa laa xawla walaa quwa wailaa fi taswiibi oo fayaquulu sadaqta wabarirtaba odhan wailaa fii kelimati aliqaama oo aqaamaha allahu wa adaamaha ilaahay ha joojiyo ha daa'imiyo salaaddaas ayuu odhan wa an yaqdaca inuu taro ayaa la sunneeyaa alqiraa'ata lilijaaba hadduu wax akriyayo inuu joojiyo ajiibitaanka wa an yujiiba inuu jawaabaha la sunneeyo bacda aljimaaci waalkhalaa'i wasalaati maa lam yaطuli اlfaslu inta aanu dheeraanin maxaan kala saarayaa wasalaatu wasalaamu cala nabiy sala la alay slam bacdahu ayaa la sunneeyaa وأn yquula inuu yidhahdaa la suneeye allahuma raba hadihi dacwaةi الtaama وsalaati الqaa'ma aati mحamada الwasiilaةa واlfadiila wabcaثhu maqaama maxmuuda aladii wacadtahu intaa inuu yidhaha ayaa la suneeya waxau leeyahy sheekhu waxa suno ah haddii uu wax akrinayey ama qur'aan akhriyayey ama dersi kala waday inuu jaro u joojiyo ajiibitaanka aadaanka ayaa sunno ahoo wanaagsan maxaa yeelay dee wuxuu iska sii wadan karaa qiraa'aadkiisan iyo wixiisan aadaanku intuu dhammaado kadib uu sii wadan karaa laakiin amarkaa ha qaatay inuu markaa yidhaahdo waxa uu muadinku leeyahay haddii qofku jimaac iyo mucaamalo xaaskiisa uu ku jiro ama khalaa iyo suuli uu ku jiro ama salaaduu ku jiro marka uu arrimahaa ka faaruqo ayuu markaa ajiibayaa aadaankii laakiin waa maa lam yaطuli اlfaslu waa haddii aan waxan kala saaray aanu dheeraanin haddii masalan muddo ka soo wareegto salaadiiba markay muddo ayuu ku jiro mar dambe mucaamuladiibuu ku jiray suligiibuu in badan ku jiray yacni fasligii iyo wixii kala saaraya baa dheeraaday marka waxba ajiibi maayo buu leeyahay laakiin xaaladaha marka uu ku jiro ma ajiibayo ma odhanayo aadaankii waxaa kaloo sunnaa salaad iyo salaam nebiga bacdahu aadaanka dabadii inuu ku salliyo way xadiidkii sayaaba waxaa markaa muadinka maqashaan waxaa tireen wuxuu leeyahy kadibna igu salliya qofka igu salliya salaad ilaahay baa toban jeer ku salliyay wasiile ii weydiiya baa nebigu yihi waa mansila fi ljanna oo aan addoon addoommada ilaahay mooyaane mid kale aanu habboonayn waxaanan rajaynaya inaan addoonkaa noqdo kay weydiiye wasiilana xal low shafaacatii shafaacadaydu waa u waajibtay laakiin waxa wanaagsan in salliga hoos loo dhigo wayo alfaaddii aadaanku ku darsamaya waxaa loo qaadanaya inuu minal aadaani ka mid yahay salliga nebiga haddii kor loo qaado oo aadaanka la raaciyo inuu aadaanka ka mid yahay baa loo qaadanaya laakiin markaa inuu gaar qof uga dhigo oo cid kala maqashiin maayo salliga nebiga sidaa ku salliyaye inuu hoos u dhiga ayaa sumaa sida ay markaa fuqadu dhammaantood ay waaftilmaamayaan wa an yaqtaca inuu jaro ayaa la suneeyey alqiraa'ata inuu lilijaabati u jaro wa an yujiiba inuu ajiibo bacda aljimaaci waalkhalaa'i wasalaa dabadood markuu dhammeeyo maa lam yaطuli lfaslu intaanu waxaa kala saaray aanu dheeraanin macnaha muddada udhaxaysay intuu ka baxayay iyo aadaankii haddana muddada u dheeraanin wasalaatu wasalaamu cala nabiy sala allahu alay slam bacda inuu markaa salaado ou salaamo nebiga aadaanka dabadii weliba markaa si hoosana ugu saliyo ayaa markaa iyadana sunna aanu kor dhawaaqisi aan loogu qaadanin inay aadaanka ka mid tahay wallahu aclam halkaa inoogu joogo hoosana ugu